haweenkan oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaana ay kala tageen nimankii qabi jiray ayaa bilaabay inay abuurtaan fursado ganacsi oo nolol maalmeedka caruurtooda ay ku maareeyaan ganacsiyada ay samaysteen haweenkan ayaa waxaa kamid ah iibinta qudaarta iyo karinta cuntada raadiyo beella ayay ugu warameen sida ay nolosha reerkooda ugu maareeyaan iyo caqabadaha ay la kulmaan caruurtayda waxaan ku korsadaa waan u shaqaystaa marka shaqo waxaan ka shaqeeyaa oo ganacsi ah waxaan ka shaqeeyaa qudaartaa dhoofiyaa ilaa iyo cadaadi iyo gurceel iyo maasha allah cayaalkayga anaa dhalsama aqabad inaan kala kulmaayana ilmaahan shaqadaan ka shaqaynayo dhibi badan way jiraan laakiin maasha allah inaan isdibiraasku dayaa hadda weli way i yaryihiin waxbarasho may gaarin way i yaryihiin maasha allah macnaha caadi waaye waa lis furaasaama furiinka calafka waa soo dhammaaday cayaalkan hadda maasha allah anaan u aaba anaan u hooyaa waana korsadaa maasha allah waa ku faraxsanaay koriinka waxaa korin kara hooyada aabbaha maamulka guriga oo cuntakeenka iyo tarbiyada hooyada le waxaasoo dhan kaalin ka qaadan karto aabbaha maalintii o dhan ma jooga hooyadaa dhex joogta hooyadaa dharkuu dhaqaysa hooyadaa ilaalinaysa hooyadaa wax kasta u qaban karto cunugo maadaama cunug aan hooyadiis haysan aabbo maba barbaarin karo mana korin toddoba cunug ayaan soo korsaday aabbahoodna as maaragtay ku rafaaday labada qof oo isla joogto markay isla joogaan ilmaha sharaf leeyihiin darbijiif ayay ka qaadaan dhibaato badan ayay ka qaadaan waxay ku fiican yihiin alxamdulilah labada dhashay inay wada joogaan rafaad badan ayay kala kulmaan alxamdulilah rafaad badan ayaan ku korsadaa alxamdulilah ninkii alxamdulilah qaadan laheyd inkee kuma rabo caruur badan ayaad waataas kuleeyahay carqabada badan ayaa lagala kulmaa alxamdulilah shuurab waxaan ku maaragtay aan bulshada ku boorgaraamin lahay inay maaragtay su sabraan ishaystaan hooyada iyo aabbaha ilmahana wada korsadaan waxaa ku dhalii daruuf jirta awgeed ilmaha waxbarasho iga rabo ilmaha iskool iga rabo ilmaha dugsi iga rabo maxaan ku leedahay wax badana adig ku dabaraa nolosha dhan maadaama oo ilmaha oday u shaqaynayna aniga u shaqeeya wax ugu beela ilmo ma jiraan aniga aniga gacanteeda waxaan ku keena iyo sugaamas ma dhow adiga muddo shan sano lix sano saana u shaqayn haayo shan cuniga ka koobayn anaa lix ku ah toban iyo afar sano u weyn waxaa u yar adiga shan sano u yar rurtayda anaa korsado aniga waxbarashada ka bixiyo iskoolada dugsiyada wax walba anaa ka bixiyo maxaan ku leedahay noloshooda iyo wixii alaal waxay u baahan yihiin hadda kolba anaa dabaro meeshaana ka dabaraa waxbarasho waa ay haystaan maasha allah iskool waa dhigtaan dugsi waa dhigtaan halkaasa haa meeshaan waxaan ka keena uga bixiyaa insha allah noloshooda kalena aan ka maareeyaa maasha allah waa ay fiicantaha kolba shaqo waa dadkan dhanoo magaalada jooga ujeedid waxay shaqaystaan bisay cunaan maxaan ku leedahay anigana xoogayga sa ku qanacsana waa shaqaystaan maasha allah hadda waa fiicanaha ilmaheyga aniga iyo maasha allah waa fiicanna hadda waxaan ku kariyaa maxaan ku leedahay subixi shaah maxaan ku leedahay bariis waa kariyaa baasto waa kariyaa soor waa kariyaa cambuulo waa kariyaa adi maasha allah hadda waa iroonta kolba maqaadeydi maasha allah ku qanacsanaha haweenkan ayaa dhibaato ku qabo maareynta nolol maalmeedka caruurtooda maadaama inta badan ay ku dayriyeen raggii caruurtan ay u dhaleen